بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa dersigeenii lixaad ee kitaabkeennii caqiidatulcawaam dersigeennu caaw wuxuu ka hadli doonaa ummuhaatu lmu'miniin ama zawjaatu nabiyina muxammadin sala allahu calayhi wasalam zawjaadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan qaybtii nabigu ka wafaaday ama ka geeriyooday ayuu kitaabku ka sheekay doonaa kitaabkan lix dersi shan dersi oo ka mida baan hore usoo qaadannay wuxuu ka mid yahay kutubihii yaryarka ahaa oo caqiidada iyo siirada isku jira ka hadlayay oon hore usoo ugu soo dhex jirnay waa kitaabkii sagaalaad sideed baa hore noogu soo dhammaatay gaar ahaan kitaabkan qaybaha aan ka soo hadalna waxaa ka mid ahaa oon hore uga soo sheekaynay duruustooda bisinka iyo xamdiga fadliga ay leeyihiin nabigoo lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa wanaagga ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sifaadkiisa oo la barto lagu tilmaami karo iyo kuwa ka mustaxiilkaa iyo tilmaanta u bannaanba waxaan sidaasoo kale ka soo hadalnay alwaajibu lilrusul tilmaamaha rususha ilaahay u waajibay iyo kuwa u bannaan iyo tilmaamaha mustaxiilka kaaba waxaan sidaasoo kale hore uga soo hadalnay alkalaamu cala almalaa'ika malaa'igta ilaahay oo in tafsiil loo barto halhal ay waajib tahay magacyadooda iyo rususha qur-aanka lagu sheegay magacyadooda kutubihii ilaahay soo dejiyey caqaa'idka qaybta samciyaadka la yidhaahdo waxaan sidaasoo kale ka soo hadalnay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abtirkiisii calayhi salaatu wasalaam xagga aabbaha iyo xagga hooyada leanna waxaan soo ogaanay nabigeenna abtirkiisa calayhi salaatu wasalaam muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusayi ibni kilaab ibni murah ibni kacbin ibni lu'ayin ibni qaalibin ibni fihrin ibni maalik ibni nadri ibni kinaanata ibni khusaymata ibni mudrikata ibni ilyaasa ibni mudara ibni nizaari ibni macaddi ibni cadnaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam labaatankii oday oo nabigeennu ku abtirsaday sala allahu calayhi wasalam xagga nabigeenna abtirka hooyadiina waan soo ogaano nabigeenna hooyadiis aaminaa la yidhaahdaa aamine aabbaheedna wahab baa la yidhaah aamina bintu wahab baa nabiga dhashay bini cabdimanaaf bini zuhra bni kilaab kilaabkaabay iskaga soo dhacaan abtirka nabiga hooyadii iyo aabbihii markii loo abtiriyo waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam murdicaadkii nuujiyey hooyooyinkii nabiga nuujiyey sida huwaybatu alaslamiya nabiga hooyadiisoo nuujiday aamina gabar kaloo soo dhaqaalaydoo nuujidoo la yidhaha xaliima asacdiya iyo qaybo kaleetaba waxaan soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay dikru mawlidi nnabiyi wa wafaatih nabigu meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku geeriyooday maka iyo madiina waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuul markii laga dhigay oo loo waxyooday cumrigiisu intuu ahaa afartan sano inuu marayay iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday cumrigiisu intuu ahaaba waa soo ogaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale waxaan soo barannay owlaaddiisii sala allahu calayhi wasalam iyo hooyadood umunaa khadiija iyadana waan ka soo hadalnay idan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaa mar haddii aan soo barannay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owlaaddiisa waxaan soo ogaanay in ay ahaayeen carruurta nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam toddoba carruur ah toddobadaasuu afar gabdhay ahaayeen saddexna waa wiilal lix carruurtaa waxaa u dhalay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam khadiijatu lkubraa khadiija bintu khuwaylid awalu zawjatin zawajahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii ugu horraydoo nabigeennu guursaday lix bay dhashay khadiija radia allahu canha hal carruurna nabiga ibraahim baa la yidhaha waxaa u dhalay gabar la yidhaahdo maariyatu alqibdiya oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam suriya oo ku qaba weeyaan nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam adduunka intuu ku noolaay bay carruurtiisii toddobada ahaa ay geeriyoodeen ilaa faadimo ma ahani laakiin nabigeenna markuu geeriyoonayo waxaa u nooleed faadima bintu rasuulillaah sida horeba aan usoo qaadannay faadima bintu rasuulillaahina nabiga waxay adduunyada uga dambayday calayhi salaatu wasalaam lix bilood oo kale ah baa la yidhaahdaa waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam carruurtiisii meelihii ay ku dhinteen iyo wakhtiyadii ay dhinteen iyadana waan soo barannay leanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa waxaan soo sheegnay masalanba wiilka nabiga oo dhaloo la yidhaahdo qaasim oo ilmaha nabiga ugu weynaa iyo cabdullaahi labadooduba qaasim iyo cabdullaahiba makay ku geeriyoodeen makabayna ku dhasheen amaa ibraahiim isagu waxa weeye madiina ayuu ku dhashay madiinowna ku geeriyooday isagoo yar wiil weynaada kuma jiro qangaar noqday wiilasha nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin gabdhaha waa soo ogaanay gabar walba saxaabigii guursaday iyo wakhtigay geeriyootay masalanba faadima oo kale waan ka soo taariikhaynay faadima bintu rasuulillaah sayidina cali baa guursaday gabadha la yidhaahdo zaynaba saxaabi la yidhaahdo abulcaas ibnu rabiic saxaabi magaciisa la yidhaha baa guursaday gabadha la yidhaahdo ruqaya iyo umu kalhuum labadoodaas sayidina cuhmaan ibnu cafaan baa guursaday marka faadima bintu rasuulillaahi baa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nolol uga dambaysay kuwa kaleetoo dhan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu noolay bay geeriyoodeen carruurta kaleeto faadima bintu rasuulillaahi owlaaddii ay sii dhashay baan ka sheekaynay nafteedu owlaad bay sii dhashay nabigana ayadaa ka dambaysay baan dhahnay lix bilood in adduunyada uga dambaysay habeen talaadaa bay geeriyood faadima nafteedu ay geeriyootay oo bisha ramadaan ay marayso waxa weeye saddex ay marayso weeyaan hijraduna ay marayso kow iyo toban waxaa lagu duugay habeen madow baa la duugay magaalada madiino nafteeda ayaana lagu aasay baa la yidhaahdaa faadima bintu rasuulillaahi waxaa la yidhi markii ay geeriyootay faadima bintu rasuulillaah markii ay geeriyootay baa la yidhi waxa weeye meydkeeda waxaa soo qaaday dhowr saxaabi baa hore usoo qaaday baa la yidhi ayaa naxashkeeda meydka soo qaaday waxaa soo qaaday markay geeriyootay janaasadeedii oo qabriga u xambaaray saxaabigii qabay sayidina cali labadii wiilay dhashay xasan iyo xuseen iyo saxaabi kaleoo la yidhaahdo abudaru alkafaari afartaas baa soo qaaday waxaa la yidhi qabrigii korkiisa markay sidaa ula dul istaageen ayuu la hadlay qabrigiibuu la hadlay baa la yidhi qabrigiibuu la hadlay saxaabiga la yidhaahdo abudar markaasuu wuxuu ku yidhi yaa qabru atadrii man ilatii ji'naa bihaa ilayka qabriyow ma garanaysaa gabadhaan kula nimid haadihi faadimatu zahraa bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa faadima oo nabi moxamed dhalay calayhi salaatu wasalaam wa zawjatu alcaliyi almurtadaa waa sayidana cali zawjadiisii wa umu lxasan walxuseen buu yidhi intaasi ka soo jeeda xasan iyo xuseen oo nabi moxamed jeclay bay hooye u tahay suubanihii ilaahay baa dhalay nabi moxamed baa dhalay oo ilaahay doortay oo cad ka soo go-ay nabigu faadimatun bidcatun minii buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa gabal iga midahu leeyahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam gabadhaas nabigu aada u jeclaa gabadhaasu sidaas weeye buu yidhi qabriyow sayidina cali baana qabi ogow qabrigii dhexdiisa biqudrati aljabbaar hadal baa laga dhex maqlaa la yidhi odhanaya maa ana mawdicu xasabin wa nasabin wa innamaa ana mawdicu alcamali asaalix falaa yanjuu minii ilaa man kasura khayruh wa salima qalbuh wa khallasa camalah anigu waxaan ma ahi horta meel qofka uu yidhaahdo reer hebel iyo reer fulaan buu qofkaanu ahay sidaa loogu ikraamo oo abtiriska la yidhaah qofkaasu hebelow ku abtirsadaa hala nabadgeliyo anigu ma ihi anigu waxaan ahay qof meesha mawdicuulcamal baan ahay qofku markuu yimaado meesha camal wanaagsan haddii hore uu usoo samaystay oo ku badbaadayo ayaan ahaa buu yihi qabrigii halkaabaa ka dhex yeertay hadalkaas baa ka dhex yeeri aniga qofaan khayr badan la imaana iga badbaadin maayo qofaan qalbigiisu nabadgelin iga badbaadi maayo qofaan camalkiisu hagaaginu iga badbaadi maayo marka qabrigii biqudrati aljabbaar hadalkaasaa laga dhex maqla baa layidhi hadalkaas ayaa qabrigii dhexdiisa ka yeeray weeyaan gabadhaa marka waxa weeye faadima bintu rasuulillaahi la yidhaahdo faadima bintu rasuulillaah sidaas baa lagu macnaha tilmaama hadde faadima waxa weeye faadima na waxaa loogu bixiye baa la yidhi oo magacan faadima la yidhaha loogu magacaabay lianna allaha tacaala fadamahaa wa duriyataha can innaari baa layidhi ayadiiyo carruurteedaba ilaahay baa naar ka gooyey ama waxaa faadima loogu magacaabay dumarkii zebankeeda jooga oo dhan bay ka sharaf badneed hadde nabiguna awlaaddiisa ahalkiisa gabadhu ugu jecel yahabay ahayd nabigu markuu safar u baxayo calayhi salaatu wasalaam yakuunu aakhiru cahdihi bihaa gabadhaanuu macasalaamay jira calayhi salaatu wasalaam marka uu safarka nabigu ka yimaadna marka ugu horeydaba ayadoo usoo geli jiro nabigeennu u imaan jira baa layidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka faadima bintu rasuulillaahi sidaas baa fadligeeda looga sheekeeyey oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay ku leedahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam agtiisa ay ku leedahay aad buu u badan yahi gabadhaa waxa weeye fadaa'isheeda laga sheekeeya waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuba hadda ku magacaabay sayidata nisaa'i ahliljanna ayuuba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay sayidatu nisaa'i ahliljanna ayuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ouba ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maxaa ilaha waxaa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waktigii ou xanuunsanaa oo jiranaay nabigu faadimaa u timid iyadoo soconayda socodkeedu socodka nabigu shabaha baa layidhi markaasuu nabigu wuxuu yidhi marxaban bibnatii waan soo dhowaynayaa gabadhayda midigtiisa ama bidixdiisuu fariisiiyey hadal buu hoos ugu sheegay waa oyde haddana hadal kale u sheegay waa qososha ummuna caaisha waxay ku tiri maxaa kaa ooyiyey markaas bay ii sheeg arrintaa markaabay tidhi sirta nabi moxamed ma faafinayo calayhi salaatu wasalaam nabigu markuu wafaaday calayhi salaatu wasalaam ayay su-aashii ummuna caaisho weydiiday ii sheeg nabiga arrintii maalinkii hoos uu kuugu sheegay oo marna qososhay marna aada oyday markaasi waxay tidhi nabigu wuxuu ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil qur'aanka sanadkiiba hal mar buu iisoo bandhigi jiray wa innahu caaradahu bii fi lcaami maratayni walaa uraanii ilaa qad xadara ajali wa innaki awalu ahlii luxuuqan bi wa nicma asalafu ana laki fabakaytu lidalik waxay tidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil qur'aanka sanadkiiba mar buu iisoo bandhiga laakiin sanadkaa laba mar uu iisoo bandhigay taana waxay macnaheedu tahay ajashaydii in ay soo dhowaatay ayaan u dareema hur nabigu calayhi salaatu wasalaam adiguna waxaa tahay ahalkayga midka ugu horreeyo aniga iga daba iman doona laakiin anaa kaasii horreeya macnaha nabigu inuu ajashiisii dhowaatay oo dhimanayu calayhi salaatu wasalaam u sheegay markaasaan ooye bay tiri haddana hadal kaleu iga farxiyo wuxuu yidhi alaa tardayna an takunii sayidata nisaa'i almu'miniin ow sayidata nisaa'i nisaa'i haadihi alummati fadaxigtu lidalik miyaadan raadi ku ahayn inaad noqoto mu'miniintaoo dhan sayidadoodii ama ummatulmuxamadiya dumarkoodoo dhan ama mu'miniintoo dhan dumarkooda sayid inaad u noqoto oo adigu ugu darajo korraydo waa loo bishaareeyey markaas baan qoslay boo aad aan u farxa bay tiri nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa gabadhii markii ay dhaheen qolada la yidhaahdo reer banu haashim macnaha waxa markii ay ka damceen baa markay ay macnaha damceen baa la yidhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam idan uga dalbeen gabar inay sayid cali ay siiyaan abujahal oo dhalay oo saxaabiyada oo juwayriye la yidhaahdo oo nabiga la mubaayacotay damceen nab in sayid cali lagu xiro nabigaa la weydiiyey nabigu markaasu wuxuu yidhi falaa aadanu lahum uma laa aadanu lahum uma laa aadana aadanu lahum ilaa an yuxiba ibnu abi aalib an yudalliqa ibnatii wayankixa ibnatahum fainamaa fainamaa ibnatii fainamaa ibnatii bidcatun minii yariibunii maa raabahaa wa yu'diinii maa aadaaha nabigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday gabadhaa in la siiyo sayidina cali isagoo faadimo qaba ilaa nabigu uu ka yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam gabadhayda wixii dhibaya anna waa ay dhibayaan ilaa nabigu uu ka yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam gabadhayda in layga fidneeya baan kohanaya ilaa uu nabigu ka yidhaahdo wallaahi laa tajtamicu bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa bintu caduwillaahi cinda rajulin waaxidin abada rasuulka ilaahay iyo cadowga ilaahay gabadhiisa hal guri layskugu keeni maayo cadowga ilaahay baa gabadhaas dhalay gabadhu waa saxaabiyad laakiin ninka dhalay nin lay maqashii kara ma aha waa fircawnu haadihi alumma abujahl nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidau u dhibaateeyey lama xisaabin karo fircawnu haadihi alumma ba loo yaqaana abujahal ummadda nabi moxamed fircoonkeediiyaaba la yidhaahdaa gabar ninkaa ka soo jeeda iyo khayru khalqillaahi gabar ka soo jeeda hal nin loo wada guuri maayu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam faadima bintu rasuulillaahi marka sidaas bay ahayd gabar aad u fadli badan oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam aad uu macnaha waxa weeye u jeclaa bay ahayd gabadhaa waxaa la yidhi la yidhaahdo faadima bintu rasuulillaahi la yidhaahdo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadha sidaa u fadliga badan oo nabi moxamed sidaa u jeclaa oo nabi moxamed ku tilmaamay in ay tahay dumarka nisaa'ulcaalamiin oo dhan sayidkoodii nabi moxamed markii uu sayidina cali u guri geynayey jahaza rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam faadimata fii khamiilin wa qirbatin wa wisaadatin xashwuhaa idkharun rawaahu nisaa'i nasalu allaha atawfiiq sayidina cali baa wuxuu leeyahay faadimo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu macnaha waxa weeye sayidina cali uu guri geeyey oo u ambabixi ku ambabixiyey katiifad ay gogladaan macnaha macnaha shay ay gogladaan ama mara ay hw hawdaan weeyaan waa mara ay hawdaan baa la yidhaahdaa kullu thawbin lahu khumalu mara ay hawdaan iyo sibraar ay gogla ay biyo ku shubtaan iyo barkin oo cubka ku jiraahi ou yahay geedka idkarka la yidhaahdo marka fiiri macnaha waxa weeye shaygaa yarka ah adduunyaba lama hayaba nabigeenni calayhi salaatu wasalaam gabadhii ou dhalay gabdhahana ugu khayrka badneed arooskoodii baa nuucaa noqday waa faadimatu sayidatu nisaa'i alcaalamiin hal bustay isku duuduubaan ama mara ay hudaan barkin ay madaxa saartaan iyo weel ay biyo ku shubtaan fa ayna haada mima yasnacuhu almuslimuuna alaan hadda waxa muslimiintu samaynayaan iyo arooskaa isku fiiri min altarafuh watawsicati fi ljihaazi ilaa xaddin yu'addi ila alkharaab maanta macnaha heerka la gaaray waa dadka bulshada shay qarribaya ayaa lagu dhaqmaya nas'alu allaha asalaamata ilaahay baan nabadgeliyo in uu fitanta noocaasa naga nabadgeliyo ilaahay baan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu macnaha waxa weeye ku ambabixiye baa la yidhaahdaa gabadhaa marka sida aan uga taariikhaynay faadima bintu rasuulillaahi nabigeenna waxaa u dhashay calayhi salaatu wasalaam gabadha la yidhaahdo khadiija radia allahu canha hadda khadiija waa gabadhii ugu horraydoo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam guursado khadiija bintu khuwaylid baa la yidhaah waa zawjaadka nabiga gabadhii ugu horrayday nabigu calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo shan sano sida loo badan yahay isagoo jira ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guursaday iyaduna afartan sano ay marayso oo markaa ka hor hore ay u soo guursatay baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ummunaa khadiija radiallaahu canhaa markuu guursanayey gabar hadda waxay ahayd aad u cajiib badan bay ahayd gabdhaha quraysheed oo dhan gabadh gabadha laga xushay bay ahayd qofka wanaagsan qof wanaagsan buu ilaahay u dooraa maadaama ay gabar wanaagsan aheed nabi moxamed oo khayru khalqillaahi buu ilaahay u dooray sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd imra'atan xaasimatan jalda gabar qawiyad ahoo shariif ah sharaf badan oo ilaahay karaameeyey awsada quraysh nasaban wa acdabahum sharafan wa akharahum maalan wa kullu qowmiha kaana xariisan calaa nikaaxiha low qadara calaa daalika qad dalabuuha wa badaluu laha alamwaal gabadhan quraysh oo dhan baa u tartantay baa layidhi kulligood baa tartan usoo galay ayaga dhan baa mid walba xoololaba wuxuu isku dayey inuu guursado hadduu arrintaa awoodi lahaa xoolo badan uu ku bixiyo wax walba uu sameeyo laakiin nabi moxamed oon baa calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qoray nabiga horti calayhi salaatu wasalaam way soo guursatay ilaa laba nin baa la yidhaahdaa carruur bay soo dhashay umunaa umunaa khadiija afartan sana cumrigeedu maraya nabigu markuu guursaday markaa ka hor horay usoo guursatay laba canug bay soo dhashay ama ka badanna waa la yidhaahdaa laba nin bay hore usoo guursatay nabi moxamed baa calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qadaray in uu guursado sala allahu calayhi wasalam nabiga guurkiisa iyadaa dalbata baa la yidhaahdaa qof bay xataa u dirtay waatan la yidhaahdo nabigu markuu xoolihii calayhi salaatu wasalaam maysare ay ku darto waddanka shaam ganacsigii inta macnaha waxa weeye nabigu uu baxay oo xoolihii soo iibiyey ribx badan la helay aad ay ammaanadiisa iyo arrintiisa iyo qisooyinkai dhacay la yaabtay guur bay ka dalabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadhaas ummunaa khadiija la yidhaahdo zawjadii ugu horayday bay ahayd zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo caaisha ugu fadli badan laakiin labadooda midda fadliga badan ayaa la isku khilaafaa oo culummada qaarna ay khadiija fadli badan bay dhahaan qaarna caaisha fadli badan bay leeyihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fadliga khadiijo iyo sida rasuulku u jeclaa xataa caaisha ka masayrtay la culammada qaar ba waxay leyihin khadiija fadli badan maya caaisha fadli badan marka aad buu nabigu u jeclaa caaisha xataa ka masayrtay maalin bay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku tidhi sida uu u sheeg sheegayo wanaaggeeda qad rasaqaka allaahu khayran min khadiijata qof ka fiican khadiijow ilaahay kugu irsaaqay shay ka fiican buu ilaahay ku siiyey qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa wallaahi maa rasaqaniya allaahu khayran minhaa aamanat bii xiina kadabaniya annaasu wa acdatnii maalahaa xiina xaramaniya annaasu wa rusiqat minha alwalad wa rusiqtu minha alwalad wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof ka fiican ilaahay iguma irsaaqin ama wax ka khayr badan gabadhaasu wanaagga agtayda ay ku leedahay qoomkaygii oo dhan markay dadkii oo dhan i beeniyeen ayadaa kow i rumayduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii rasuul ilahi iga dhigay dadku markay xoolahoodii i diideen xoolaheediibay haddana igu garab istaagtay owlaadu ilaahay iga siiyey ummuna caaisha radiallaahu canhaa haddee waxa weeye imaam la yidhaahdo abubakr alimaam almujtahid daa'uud baa la su-aalay aqadiijatu afdal ama caaisha markaasuu yidhi caaishatu aqra'aha annabiyu nabigaa salaam ku soo akriyay jibriil xaggiisa ka timid min qibali nafsihi oo nabigaa salaamtii soo gaarsiiyey caaisho wa qadiijatu aqra'aha jibriilu jibriilu assalaama min rabbiha calaa lisaani muxammed laakiin qadiijo salaamtii waxaa ku akriyey jibriil salaamtii ilaahay usoo dhiibay nabigaana calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa lagula akhriyey fa hiya afdalu fa hiya afdaluhunna faqiila lahu faman afdalu aqadiijatu marka haddii qadiijo iyaga dhan ay fadli badan tahay qadiijo iyo faadimana yaa fadli badan markaasuu wuxuu yidhi nabigu asagaa yidhi calayhi salaatu wasalaam faadimatun bidcatu mini faadima waa qayb iga mid ah falaa usaawii bibidcati rasuuli illaahi axadan cad nabi moxamed jirkiisa ka soo go-ay qof anigu la simin maayo nabigu agtooda aad buu ugu weynaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi caaisha ayaa maalin waxay u faantay waa la kaftamaye faadima waxay tidhi aniga ayaa hooyada ka khayr badan faadimay maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hooyadaa khadiija iyadoo sayibo ahoo garoobaho guursaday wa tasawajanii wa ana bikrun aniguna anigoo gabarahon weli soo guursanin ayuu i guursaday markaasi xogay faadimo ka xumaatay nabigay u timid calayhi salaatu wasalaam nabigay arrintii u sheegtay hadde waa sidaas bay i tiri caaisha oo nabiga ilaahayo nabigu markaasu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii lahaa sadaqti udhe horta marka koobaad run baad sheegtay rasuulku adigoo macnaha waxa weeye hooyaday iyadoo fayiba ah buu guursaday adigana adigoo gabara buu ku guursadoo nin soo marin laakiin rasuulku markuu hooyaday qabiija guursanayey nabigu wuxuu ahay bikrun macnaha hore uma soo guursan asaguba adiga caaishaa markuu ku guursanayana adiga caaishay markuu ku guursanayana nabigu asagoo hore u guursadoo hayib camal lamida buu ku guursaday fa bikaaratu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam khayrun min bikaaratik nabi muxamed oon guur soo marin oo hooyaday ku bilowday ayaa ka fadli badan midda adiga aad iigu faanayso ood leedahay hooyaday aniga ka fiican midaasaa fadli badan ku dhabaali sidii bay ku dhahday caaisha markaas bay inta qosashay waxay tidhi ku shukri faadimay qofkii cilmigan iyo jawaabtan kuu soo sheegay imaamu sharqaawi wuxuu yidhi dumarka caalamka waxaa ugu fadli badan maryama bintu cimraan waxaa ku xiga faadima bintu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waxaa ku xiga qadiija haddana caaisha ku xigta buu yidhi marka dumarka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo ka geeriyooday waxay gaarayeen baa la yidhaahdaa tiradaan hadda noo soo socota can tisci niswatin wafaatu lmustafaa khuyirna fakhtarna annabiya almuqtafaa sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sawjaadkii oo ka dhintay in misay ahaayeen hadda kitaabkaani waa dersigeennii ee lixaad kitaabkeennii caqiidatu alcawaam oo sagaalaad baan ku dhex jirnaahe kitaabkan waxaad og tihiin waddankeenna soomaaliya marka la akhrinayo qasiid ahaan baaba loo xafidi jiray waana kitaab caqiido iyo siiro ah dadka waa meeriyaan way xafidaan alfaaddiis allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu iyagoo ku xafidaya can tisci niswatin wafaatu lmustafaa khuyirna fakhtarna nabiya almuqtafaa caaishatun wa xaafsatun wa sowda safiyatun maymuunatun wa ramla hindun wa zaynabun kadaa juwayriya lilmuuminiina ummuhaatun mardiya sidaasaa loo xafidi jiray can tisci niswatin wafaatulmustafaadaas waa mubtade jaara majruurka khabarkiisii jaara majruurka khabar dhacay waa meesha alfiyuhu ka leeyahay wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jarin naawina macnaa kaa'in aw istaqar wafaatulmustafaa mustafaha oofsigiisu can tisci niswatin sagaal dumara xaggeed buu ka ahaaday nabi maxamed sagaal sawjoo ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam khuyirna waa la doorgeliyey sagaalkoodaa fakhtarna annabiya nabi nabigiibay doorteen nabigaasu almuqtafaa la raad raacay wafaatulmustafaa mustafaha oofsigiisu can tisci niswatin sagaal gabdhood xaggood buu ka ahaaday nabi maxamed sagaal xaas buu ka dhintay sagaalkoodaa khuyirna waa la doorgeliyo ama doorta ilaahay iyo rasuulkiisa iyo guriga aakhiro ama doorta nabi moxamedba ee adduunyada doorta baa la yidhi ama adduunyo doorta iyo quruxdeeda oo nabi moxamed ha idin furo ama doorta ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro markaasay fakhtarna doorteen annabiya nabigii nabigaasu almuqtafaa ee la raad raacay nabi moxamed bay doorteen calayhi salaatu wasalaam sagaalkaa marka nabi moxamed doortay calayhi salaatu wasalaam magacooda waxaa la kala yidhaahdaa caaishatun radia allaahu canha wa xafsatun xafsa bintu cumar wa zawdatu bintu zamca wa safiya bintu xuyayi wa maymuuna gabadha maymuuna la yidhaahdo oo magaceeda maymuuna bintulxaras loo yaqaano wa ramlatun iyo gabadha ramla la yidhahda waa ummu xabiiba ramla binti abi sufyaan baa la yidhaahdaa hindun gabadha hindun la yidhaahdo waa ummu salama hind hinda binti abi umaya ayaa loo yaqaanaa iyo wa zaynabun gabadha zaynaba la yidhaahdo kadaa waxaa lamida juwayriya ayaa lamidahoo gabadha juwayriye la yidhaahna ku dar ilaa zawjaadka nabigay ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam juwayriyana gabadha la yidhaah ku dar weeyaan waxaa sidaasoo kale juwayriya gabadha la yidhaahdo juwayriya kadaa sidaasoo kaleeto waxaa lamida juwayriyatun juwayriye ayaa lamida weeyaan oo markaa waxa weeye zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam juwayriya ayaa ka mid a bintulxaras gabadha iyadana loo yaqaano lilmu'miniina wa ummuhaatun wa kulluhunna usoo qadaro dhammaantood ummuhaatun hooyooyin weeye hooyooyinkaasoo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaadeen mardiyatun wa kulluhunna dhammaantood mardiyatun waa kuwo laga raadi noqday kulligoodba waa laga raadi ahaadayoo ilaahay baa raadi ka noqday marka zawjaadkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunyada iyo aakhirada ayaa horta waxa weeye loo kala doorgeliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala sida qur-aankaba uu ku caddeeyey zawjaadkan waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay siiyey barwaaqada badan markuu nabiga ilaahay siiye baa la yidhi oo waxa weeye dagaalkii axzaab nabigii asxaabtiisu markii ay guulaysteen sala allahu calayhi wasalam nimankii reer banuu quraydo ahaa iyo waxa weeye laga adkaaday oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou helay baa la yidhi nasri fara badan markii ou helay axzaab ilaahay kala geeyey qurayda iyo nadiir iyo nimankaa fadxi laga helay zawjaadka nabigu waxay u maleeyeen nabiga haddee barwaaqo fara badan baa soo gasha bay dheheen markaasay nabiga u yimideen markaasay nabiga ku dheheen calayhi salaatu wasalaam banaatu kisra wa qaysar fi alxulaa waalxulal wa naxnu calaa maa taraahu min alfaaqati waaldayqati yaa rasuula allah nabiga ilaahayow waa nimankaa boqorrada ah oo waddankaa ruum iyo furus iyo kadee boqorra madaxda u ah gabdhahooda waad u jeedaahoo dahabka barwaaqada guryaha ay ku jiraan baad u jeedaa annaguna dhibaato iyo masaa'ib baa mar walba macnaha faaqo iyo cidhiiriyo nolol xumo iyo baan ku jirnaa rasuulka ilaahayo waa nolosheennu nolol fiican in laga dhigo arrintan wax laga beddelaa markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta iyo adduunyada ay weydiinayaanoo ka murugooday ilaahay baa subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan aayadda labaatan iyo siddeedaad ee suuratu alaxzaab buu ilaahay nabiga ku soo dejiyey ilaahay baa nabiga wuxuu ku yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa nabiga ilaahayow dumarkaad qabto waxaad ku tidhaahdaa haddii aad tihiin kuwa adduunyada birbirkeeda doonaya iyo wasiinataha dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda fatacaalayna umatickunna wa usarrixkunna saraaxan jamiila haddaad adduunyo xujadiinnu ay tahay iyo adduunyo doon anigu nabi ilaahay baan ahay diintaasaa la ii soo diray waan iska kiins waan iska kiinsiidaynayaahe kaalaya ku dha baa la yidhi umatickunna wa usarrixkunna saraaxan jamiilan laakiin haddii aad tihiin kuwa doonaya ilaahay iyo rasuulkiisa iyo wa daara al aakhira daartii macnaha dambayday ilaahay kuwa doonaya iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro haddaad tihiin intaa kuwa macnaha raba oo arrintiinnu ay tahay ilaahay iyo waxa weeye aakhiro fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkunna ajran cadiima markaasay aakhiradii doorteenoo waxay dhaheen ilaahay baan doonaynaa rasuulkiisaan rabnaa oon doorannay arrintaas halkaasay macnaha ka bixiyeen weeye marka qisooyinkaas weeye qisada laga hadlayaahi wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrintaasay macnaha iyagu ay doorteenoo nabi maxamed bay doorteen aakhiradiibay doorteen ilaahay bay doorteen daartii aakhiray doorteen nabigu marka calayhi salaatu wasalaam sagaalkooda ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka geeriyooday hadda nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu macnaha nabigu marka sagaalkoodiibuu adduunyada uga dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiga takyiirkaasu isaguu khaas ku yaha baa layidhi in uu faaruqo dalaban lidunyaa iyo waliqaamati macahu dalaban lilaakhira waajib ay ku ahayd nabiga nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado afar iyo ka sii badan isaga waa u bannaaneed liannahu ma'muunun min aljawr laakiin ziyaadada kabacdi waxaa la yidhaahdaa ziyaadada nabiga waa laga xarimayo hadda aayado aayad kaleeto oo macnaha waxa weeye isla suuradda lagu caddeeyey ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi laa yaxillu laka annisaa'u min bacdu walaa an tabaddala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna baa nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin taa nafteeda waxaa la yidhaahdaa ka bacdi a waxaa lagu nasaqay aayaddan kaleeto isla suuradda ku jirto ilaahay uu leeyahay yaa ayuha annabiyu innaa axlalnaa laka aswaajaka allaatii aatayta ujuurahunna taasaa ka bacdi lagu sii nasakhay weeye marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa weeye sagaalkaa zawjo ayuu nabiga suubani ka geeriyooday isagoo qaba calayhi salaatu wasalaam nabigeenna labo intuu noolaybayba hadda dhinteenba khadiija nabigu intuu noolaybay dhimatay nabigeenna sidaasoo kaleeto calayhi salaatu wasalaam zawjada la yidhaahdo zaynaba bintu khusaymana nabigu intuu noolaybay dhimatay laakiin sagaalkoodan kaleeto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka geeriyooday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha waxyaabo badan ilaahay ku khaas yeelay baa jira waxyaabaha ilaahay ku khaas yeelay baa dhowr nuuc loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaha mubaaxaad ayi takfiifaad waxyaabo nabiga ilaahay u fududeeyey masalan soonka annagu inaan xidhiirino habeen iyo maalin oo qofku uu macnaha isku daba xiro habeenka uusan waxba dhadhamin nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin nabigu waa samay jiray maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nala mid maaha qof wax xuna oo waxaba awooddiisa ilaahay siinayey waxaa ka mid a nabigu inuu bicilmihi shayga ku xukumo oo naftiisa u mara kaco carruurtiisa u mara kaco cadowgiisa ku dul mara kaco shayga uu sheegtay isagu iskaga mara kaco arrintaasoo dhan nabiga ilaahay u fududeeyey nabi moxamed bay khaas ku tahay calayhi salaatu wasalaam qof kale hadduu dacaamkiisa u baahdo nabigu inuu qaadan karo qof kale ay wujuub ku tahay nabiga inuu siiyo nabigay khaas ku ahaad nabigu hadduu hurdo calayhi salaatu wasalaam hurdada weysada waa ku burtaa laakiin nabi moxamed ka buri mayn laakiin maxaa yeelay indhihiisaa hurdayiye qalbigiisu nabiga hurdin maayo calayhi salaatu wasalaam qaybta labaad nabiga waxyaabo laga xarimay baa jira oo nabi moxamed khaas ku ah sadaqatu tadawuc sadaqadan xataa caadiga ah iyo midda kale midna nabigu qaadan mayo waa laga xarimay nabigu inuu wax qoro ama shicir akhriyo waa laga xarimay dadka xoolahooda inuu u indha taago waa laga xarimay isha inuu wax ku khiyaano hadda marna waa khiyaano dhanba waa ka mustaxiilba macnaha kama annagaba nooma banaana laakiin nabigana waa ka mustaxiil maba ka dhacaynba qaybta saddexaad waxyaaba nabi moxamed ilaahay waajib gooni uga dhigay oo lagu khaas yeelay sida salaatu duxada watarka udxiyada cadaga salaad walba marka la gelaya la cadaysado nabiga waajib bay ku ahayd isagay khaas ku tahay mushaawarada oo amar lagu siiyey munkarka oo la dooriyo hadduu indhaha saaro wa in khaafa xataa haba ka baqa dhib inuu ka yimaade qaybahaasoo dhan baa ka mid oo nabiga khaas ku aha calayhi salaatu wasalaam qaybta afraad alfadaa'il baa la yidhaah waa fadaa'il dheeraad nabi moxamed ilaahay u siiyey waxaa ka mid a nabigu nikaaxa uu samaynayo cibaado uu ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku karaameeyey ma bannaana zawjaadkiisa in la weydiiyo ilaa min waraa'i xijaab in wax laga weydiiyo maahan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku fadilay wuxuu ka yeelay khaatamunabiyiin baa laga yeelay owlaadda nebi aadam oo dhan sayidkoodii baa laga yeelay ruuxa ugu horreeyo qabriga qiyaamada ka soo bixi doona baa nabiga laga dhigay qofka ugu horreeyo albaabka jannada garaaci doono ilaahay ka dhigay qofka nabiga ugu horreeyo shafaacada bilaabi doona nabi moxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam midka ugu horreeyo laga aqbalayo shafaacada nabi moxamed buu ilaahay ka dhigay ummaddiisa ummadaha middii ugu khayrka badneed buu ilaahay ka dhigay sharcigiisa mid weligii jirayoo la nasaqayn buu ilaahay ka dhigay mucjisadiisa nabi moxamed waa mucjiza daa'ima nabi walba mucjisadiisii way dhammaatay laakiin midda nabi moxamed ma dhammanayso calayhi salaatu wasalaam dhulkoo dhan ilaahay wuxuu uga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam masjid oo markaa ciiddii meel walbood ka soo gaarto aad ku tukan karto hadday meeshu daahir taha weeye qaybahaasoo dhan iyo ka sii badanba nabiga fadaa'il ou lahaa calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu siiyo weeyaan tayamumkan ciidda lagu booraysanayo shareecada nabigeenna ay khaas ku tahay sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu u soo diray insiga iyo jinniga iyo xata almalaa'ika makhluuq oo dhan ayuu nabigu nabi u ahaa laakiin ummadihii horeeto ambiyadii horeeto nabi walba qayb gooni ah iyo meel gooni ah baa loo diri jira weeye fadaa'il badanoo marka sidaasoo waxaa jirta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku khaas yeelay nabigeenna zawjaadka uu ka geeriyooday marka waa sagaalkaas weeyaan midda ugu soo horrayda waxaa la yidhaahdaa caaisha radia allaahu canha hadda ummuna caaisha ilaahay raadiha ka noqdee zawjaadkii nabigeennu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ayay macnaha ka mid tahay weeyaan waana gabar aad iyo aad u fadli badan baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabigii aad u jeclaay baa dhalay caaisha abibakari sidiiq baa dhalay bil soonfur baa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu xiray baa la yidhaahdaa iyadoo lix sano maraysa ama toddoba sano cumrigeeda ayuu sayidana abubakar uu ku xiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo sagaal sano jirta nabiga makaa lagula xiray madiine markuu usoo wareegay ayaa umuna caaisha iyadoo sagaal jira loo gurageeyey sala allahu calayhi wasalam toban iyo siddeed sana umuna caaisha iyadoo maraysa ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday gabdhaha uu qabo gabadha ugu jeclaa ayaana lagu tilmaamay halka gabar oo iyadoo nin hore usoo guursanin oo nabigu guursaday ahayd baa la yidhi umuna caaisha radia allahu canha hadde gabadhaani waxay ahayd gabadhii ku xigtay khadiija khadiija ilaa waxay geeriyootay sida mashhuurka ah khadiija radia allahu canha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay ka geeriyootay baa la yidhaahdaa sanadkii tobnaad bicsada markay macnaha toban ay ahayd ay macnaha geeriyootay weeyaan bicsada markay toban ahayd sanadkii tobnaad sanadkaa weliba waxaa loogu magac daraa caamulxusni baa la yidhaahdaa sanadkii macnaha waxa weeye murugada murugadana waxaa loogu magacaabay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qadiijo aad oo u jeclaa iyo abudaalib labadu abudaalib oo isagana gaalada ka difaaci jiroo nabiga soo koriyey labadoodaas baa wada geeriyooday sanadkii tobnaad bil ramadaan way isku xigeen baa lee labadoodu saddex habeen baa udhaxayday baa xataa la yidhaahdaa labadoodii markay geeriyoodeen gaaladii baa nabiga soo hawaysatay ilaa awal labadoodaan baa looga baqayey nabigu markaasuu aad u murugooday calayhi salaatu wasalaam sanadkaas waa sanadkii tobnaad oo toban sano rasuulku ou rasuul ahaa calayhi salaatu wasalaam nabiguna calayhi salaatu wasalaam konton sano cumrigiisa ou marayo waxaa geeriyootay gabadha la yidhaahdo khadiija oo cumrigeedu marayo lixdan iyo shan sano magaalada maka ayay ku geeriyootay baa la yidhaahdaa sanadkaasna caamulxusni ayaa loogu magac daraa bil ramadaan bay geeriyootay nabigu marka calayhi salaatu wasalaam gabadhii ku xigtoo guursado oo macnaha ku gabadhii qadiijo ku soo xigtay waxay ahayd baa la yidhi ummuna caaisha radia allahu canha hadda caaisha nafteedu gabar aad u fadli badan oo fadligeeda iyo wanaaggeeda aan la soo koobi karin bay ahayd caaisha ilaahay raadiha ka noqde gabdhaha nabigu qabo midda ugu cilmiga badan inay ahayd baa la tilmaamaa macnaha weligeen masale maanaan oqoo weyn ilaa saxaabiga lilah cabdullah abi muusa alashcari baa wuxuu yidhi maa ashkala calayna asxaaba rasuulillah xadiisun qadun weligay weligeen xadiis ma aanan gara weyn ilaa xadiiskii aan oqoo weyno oo mugdi naga galo fa sa'alnaa caaishata caaishaan su'aalaynay fa wajadna ilaa haddaan su'aalno wajadnaa cindahaa minhu cilma xadiiskii la weydiiyaba cilmigiisii dadka u sheegaysaaba waa gabadhii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam cilmiga ha laga bartou rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigaaba yidhi cilmiga ha laga barto iyaduna waxaa la yidhi waxay dhihi jirtay ummuna caaisha gabdhaha waxaa ugu wanaagsan gabdhaha la yidhaahdo ansaaru rasuulillah maxaa yeele gabdhahaasu waxbarashada kama xishoodaan diinta inay fahmaan kama xishoodaan macnaha qofku haddii uusan wax aqoonin waxaa la yidhahdaa caafimaadka aqoon la-aantu waa macnaha miftaaxeedu cilmiga waa su'aal iyo weydiin baa la yidhi waa shaygaad gara weydo dadka inaad weydiiso dadka inaad weydiiso weeyaan laakiin haddii aad la baqdo ama aad la aamusto baa la yidhi hadde mar walba shayga sidiiba kaaga maqnaanaya marka ummuna caaisha waxay dhihi jirtay gabdhaha waxaa ugu fiican gabdhaha la yidhaha nisaa'ul ansaar in ay waxbartaan kama xishoodaan oo diinta ay fahmaan ee mar walba waxay garan waayaan way baadi goobaan bay tiri ummuna caaisha marka waa zawjadii labaad oo markii qadiija geeriyootay kabacdi gabadhii ugu soo horrayday oo nabigeennu guursada baa la yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam waa zawjaadkaa marka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo hadda aan ka hadlayno waxa weeye ummuna caaisha ugu soo horreyda kuwa uu ka dhintay sagaalkii markii la tiriyo midda labaad wa xabsatun weeye xabsa ayaa la yidhaahdaa xabsa ayaa loo yaqaanaa weeyaan xabsa waxaa dhalay saxaabiga la yidhahda sayidinaa cumar ibnu khadaab ayaa dhalay baa layidhi xabsa waxaa dhalay sayidinaa cumar ibnu khadaab ama macnaha cumar alfaaruuqna waa la yidhaahdaa nabigu bil shacbaana oo hijradu ay macnaha waxa weeye ay marayso soddon bil laga joogo hijradii soddon markii laga joogo bilood ayuu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar bay hadal sira ay macnaha faafiday markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam furay baa la yidhaahdaa hadda rasuulkeenna guurka uu guursanayo iyo haddii waxa weeye gabadhiisa uu nin u guurinayo waxay ahayd waxyun min allahi waxaa nabi moxamed waxii loogu sheegin ma samay jirin calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu gabadhaa markii uu furay malaku jibriil baa u yimid baa layidhi markaasu wuxuu ku yidhi raajic xabsata fa inahaa sawaamatun qawaamatun wa inahaa zawjatuka fi ljanna yaa rasuula allah waa gabar soom badan oo salaatuleyl badan jannadana zawjo kuugu noqonayd ee nikaaxaaga usoo celi baa layidhi rajca hadda rajcada sida diintana lakugu caddeeyey marka la samaynayo ama qur-aanka ilaahay lagu caddeeyey ama axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam waa markii ay shareecada nikaaxiina cadadkiisii dalaaqii wax kaaga laaban yihiin ciddadiina aysan dhammaanin laakiin marka hore hadduu yidhi saddexaan ku furayba hadduu yidhi oo cadadba uu sheego wax dambe soo ceshiya ma jiraan haddii uu yidhi hal aan ku furay ama labaan ku furay laakiin ciddadiiyaa dhammaatay ciddadii markay dhammaato kabacdi waan soo ceshada la yeelmayo laakiin binikaaxin jadiidin in mar kale lagu xiro ay shareecadu ogosha iyadoon xataa nin soo marin haddii marka hore wax u laabnaayeen ee ciddadii dhammaato ou yidhaah waxaan doonayaa dhahaan inaan hadda isku laabanaan doonaynaa haddaa laysku nikaaxin karaa weeyaan calaa xaasil nabiga calayhi salaatu wasalaam soo cesha baa la yidhi gabadha saddexaad waxaa la yidhaahdaa zawda bintu zamca nabigu sanadkii tobnaad ee nabinimada ayuu guursaday wiil ou dhalay adeerkeed baa awel qabi jiro layidhi asakraan ibnu camar oo isaguna soo islaamay markaasay xabash u wada hijroodeen marka uu dhintay saxaabigii qabay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guursaday sawda sawda waxaa la yidhi markay da'deedu weynaatay ay ka baqdeen nabigu inuu furo calayhi salaatu wasalaam ama nabigu inuu furo ayuu doonana aqwaasha qaar a soo qaadatay si kastoo tiraaba gabadhaasu nabiga calayhi salaatu wasalaam deris mar walba inay la ahaato oo nuurka nabi moxamed ay uruursato siday u jeceshahay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qof la rafiiqay waaba liibaanay nabi moxamed qofkii rafiiq la noqday asxaabtu xataa candhuufta ou sidaa nabigu iskaga tufo ay gacmaha inta u dhigtaanay wejiga marsan jireen calayhi salaatu wasalaam gabadhaa nabigu markii nabiga inuu furabay ka baqda baa la yidhaahdaa markaasi waxay tiri nabiga ilaahayow aniga habeenka aan qismada u leeyahay inaad ila hoyato caaisha bintu abibakar baan ugu daray habeenka ayada la joog laakiin waxaan doonayaa adduunka intaa ku nooshay inaadan hal marna i furin nabiga ilaahayow calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu yidhi marnaba anuu ku furin mayo iyadoo isagoo qaba ayuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo qaba iyadoona waktigii sayidina cumar madaxweynaha ou ahaay ay dhima nabi maxamed kabacdi ay dhimata baa la yidhahdaa gabadha afaraad oo nabigeenu ka geeriyooday safiya bintu xuyayi baa la yidhaahdaa safiya bintu xuyayi ibni akhdab nabiyullaahi haaruun ayuu abtiriskeedu sii maraa nabiyullaahi muusa ayaa adeer ugu aadan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa qaba waa gabadha la yidhaahdo nabi baa waalid u ah nabi baa adeer u ah nabi baa qaba gabadha la yidhaahdo waa safiya oo nabi moxamed qabay calayhi salaatu wasalaam aabbaheed wuxuu ahay nimankii gaalada ahaa oo reer banu nadiir oo dagaalkii axsaab hadda aan uga soo sheekaynay oo la dilay buu ku jiri dadkii la dilay oo lixda boqol gaaraya buu ku jiri aabbaheed gaal isagoo ahaa la dilay nabi moxamed baa guursadoo la yidhi adiga un bay kugu habboonta gabadhaan maalin baa waxaa u soo galay gabadha la yidhaahdo ilaahay raadiha ka noqdee waxaa u soo galay caaisha iyo xabsa oo lala qabo markaasay dhaheen annagu hadda nabigan qaraabo la nahay dumarkiisiina waa nahay laakiin adiga waan kaa fiicannaha baa la yidhi waa loo faanay adiga hadda waa kaasoo waxa weeye adiga waxa weeye gabar waxaa tahay baa la yidhi xagga dhinacaas kaleeto iyo yahuudda xaggeeda gabar ku aftirsanaysa baa tahay weeyaan nabigu markuu u yimid buu yidhi calayhi iyadoo oynaysuu nabigu u yimid baa la yidhi markaasuu yidhi maxaa dhacood la murugaysantood la oynaysaa nabiga ilaahayow arrintaas baa dhacday bay tii nabigu markaasu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa aniga aabbahay waa nabi haaruun adeerkay waa nabi muuse wa zawjii muxammedun sala allahu calayhi wasalam zawjkayguna waa nabi maxamed intaasoo darajo ilaahay i siiyey waxba ha ii faaninina ku dheh buu yidhi bil ramadaan bay dhimata baa la yidhi sanadkii konton sanadkii kontonaad ow ithnatayn zamankii mucaawiyo qubuurta baqiic baana lagu aasay gabadha shanaad oo nabigu ka geeriyooday maymuuna bintulxaras baa la yidhaahdaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam gabadhan maymuuna la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii wuxuu guursaday bishii shawaal buu guursaday sanadkii toddobaad nabigu isagoo cumro xarman sida jumhuurta u badan yihiin cumratulqada ama waxaa la yidhaha cumratu markaa muxrim ma ahayn haddee macnaha ma xarmanayn waxbana waa la yidhaahdaa nabigay arrintaasu khaas ku aheedna waa la yidhaha ilaa qof muxrimana wax guursada looma ogolayna gabadha magaceeda waxaa la odhan jiray barra zaynaba bintu jaxshina barraa la odhan jiray labadoodaba nabigaa magacaan magacii hore ka bedelay oo u bixiye maymuuna iyo zaynaba u kala bixiye baa la yidhi waxay ku dhimatay meesha la yidhaahdo sarfi meesha ama sarafa la yidhaahdo waa meeshii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo macnaha kula aqalgalay weeyaan waa meel tanciim u dhow halkii ayaana lagu aasay gabadhan waxaa la tilmaamaa in ay ahayd maymuuna bintulxaras cabdullaahi ibni cabbaas habaryartii gabadhii ugu dambayd oo nabigu guursado iyo dumarka nabiga oo u qabay gabadhii ugu dambayd oo dhimatana iyaday ahayd baa la yidhi gabadha lixaad oo nabigu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam ummu xabiiba ayaa la yidhaahdaa magaceeda rasmigaana ramla binta abi sufyaan waxaa dhalay abu sufyaan sakhar ibnu xarbi ninka la yidhaahdo oo dadkii nabiga aad u dhibi jira ku jiray laakiin kabacdi soo islaamay ninkeedii la odhan jiray cubaydillaahi ibni jaxshi ay waddanka ardul xabasha ula hijrootay hijradii labaad markaasi u dhashay xabiibata halka ayuu nasaarta kirishtaanku ku biray ninkaasu diintu ka baxay iyaduna diintiibay ku sugnaatay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam camar ibnu umaya u diray oo najaashi buu u tag yidhi gabadhaa ha laygu xidho nabigu isagoo ka maqno halkaa ay joogto ardulxabasha wakiil buu samaystay oo nabiga waa lagu xidhay maharkeedii najaashi baa bixiyey afar boqol oo diinaar baa la siiyey khadiijana hadda waanay ka soo sheekaynay macnaha ilaa laba qowl baa ku sugane mar aqwaasha qowla baa wuxuu odhanayaa ilaa labaatan qaalmood oo geela ayaa maharkeeda laga dhigaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam caqdigeeda gabadhan waxaa tawaliyoo nabiga ku xidhay khaalid ibnu zaciid oo weli uu ahaa khaalid binu saciid ibn alcaas nin la yidhaahdo adeerkeed baa dhalay baa la yidhaahdaa sanadkii afar iyo afartanka afartan iyo afar markay maraysay hijradu ay geeriyoota baa la yidhi ummu xabiiba gabadha toddobaad oo nabigu ka geeriyooday waxaa loo yaqaanaa ummu salamata hinda binti abi umaya ibnu muqiira nabigeennu calayhi salaatu wasalaam aakhiru shawaal buu guursaday baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan la yidhaha ummu salama la yidhaahdo markii uu soo doonay oo ninkeedii geeriyooday oo nabi moxamed soo doonay calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi nabiga ilaahayu waa ku soo dhowaynayaa laakiin saddex cilladood baa igu sugan anugu waxaan ahay gabar masayr badan sidaa darteed nabi moxamedow waxaan ka baqayaa inaan ku dhibaateeyo oo anigana halka cuquuba iga timaado aniga waxaan ahay bay tidhi gabar carruurley ah hadday gabar ilmooleyana nabiga ilaahayu inaad kudhib mudataan kuu diidayaa meeshaan dadkii awliyadayda aha qof kama joogo aqwaasha qaar waxay ku dartay gabar da'weyn baan ah nabigu waa u jawaaba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad da'weyn tahay amba waa da'weynaa haddaad ilmo leedahay ilmahaagu waa ilmaha nabi moxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam masayrka aad aad ka baqayso in aad igula dhaqmi weydo ilaahay baan kaaga baryayaa inuu kaa madoobeeyo ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka aad tidhi qof aniga owliyadaydii bixin lahay ka mida meeshan ma joogana waxaan anigu macnaha rajaynayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falaysa axadun min wliyaa'ika owliyaa'iki yakrahunii qof ka mida dadka weliyaalkaaga ah oo qaraabadaada ah oo aan nabi moxamed inuu ku guursado kahonaya maba ku jira buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe nabigu sidaasuu ku guursaday salawaatullaahi wasalaamu calayh khilaafadii waxay dhimatay mucaawiya yaziid bina mucaawiya baa la yidhaahdaa gabadhaa sideedaadoo nabigu ka geeriyooday zaynaba bintu jaxshi baa la yidhaahdaa zaynaba bintu jaxshi baraa la dhihi jira nabigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam zayd binu xaarifa qabi jiray markii uu furay ayuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam haddee gabadhaa waxa weeye zaynabo la yidhaahdo gabdhaha kaloo nabigu qabo waxay ugu faani jirta baa la yidhi adinka aabbayaalkiinaa nabi moxamed idinku xidhay laakiin wa in allaha ankaxani iyaahu min fawqi sabci samaawaat laakiin aniga nabi moxamed waxyi baa laygula xidhay aabbaha iyo hooyada iyo qaraabo kale aabbaha iyo adeerka iyo qaraabo kale midna nikaaxiga ma tawallin ilaahay baa nabi moxamed u waxyooday gabadhaas waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaah baa waxyi igula xidhay bay tiri waxyi baa ilaahay igula xidhay sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidaas baa marka loo tilmaamaa zawjaadkiisa weeye zawjaadka nabiga qaar ka mida baa nabiga waxay u dhaheen ayunaa asracu bika luxuuqan mideeneeba ugu degdeg badan in ay kaa ku haleesho markaasuu yidhi middii idinkugu dheer xagga gacanta macnaha zaynabo bintu jaxshi midda xagga gacanta iyo sadaqada iyo sidaasoo kaleeto idinkugu macnaha badida weeyaan ummunaa caaisha markay gabadhan ka hadlayda la yidhaha zaynabo waxay tidhi baa la yidhi gabadha xagga darajada nabi moxamed agtiisa mansilo igula siman bay aheed weligay gabarh xagga diinta zaynabo ka khayr badan ma arag oo ilaahay uga cabsi badan oo ka runsheeg badan oo ka qaraabo xidhiirin badan oo ka sadaqo badan zaynaba bintu jaxsh amaa zaynaba bintu khusaymo oo nabigu intuu noolaa dhimatay calayhi salaatu wasalaam gabadhaas waxaa loo oqoo jiray ummulmasaakiin ayaa loo oqoo jiray masaakiintay aada u quudi jirta baa la yidhi gabadhaa marka la yidhahdo zaynaba bintu khusayma la yidhaahdo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laba bilood ama saddex bilood ay la nooleed kabacdina waaba ka dhimatayba calayhi salaatu wasalaam janaasadeedana nabi moxamed baa ku tukaday salawaatullaahi wasalaamu calayh qubuurta baqiic ayuuna nabigu ku aasay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyadoo gaartay ilaa soddon sano nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka zawjadiisa sagaalaad oo sagaalku ka dhinta ugu dambayda juwayriya bintulxaras baa la yidhaahdaa juwayriya bintulxaras waqacad yowma almuraysic fii sahmi thaabit ibnu qays ibnu shimaas markaabuu macnaha ku kitaabayey sagaal owqiyo dahab ah fa addaaha canhu wa tasawajaha barra ayaa iyadana la odhan jiray nabigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam juwayriya u bixiyey gabar aada u qurux badan bay aheed ummuna caaisha waxay tidhi gabar ka qoomkeeda uga baraka badan gabadhan ma aan ogin bay tiri dhammaan marka zawjaadkaa nabi moxamed guursaday oo dhan gabadhii nabi moxamed guursada horta qof kale uma banaana waa ummahaatulmu'miniin xagga ixtiraamka xagga nuuca ixtiraamka iyo guurkeeda inaysan weligeed kuu bannaanay ee arrimahaasoo dhan hooyo hooyadii mu'miniintay noqonayaan waa marka sagaal haddii sagaalkooda nabigu ka dhinto hadda aan soo sheegnay waxaa la yidhi markii la yidhaahdo siday u kala horeeyeen guurka nabigu uu guursaday calayhi salaatu wasalaam qadiija horta ugu horreyday qadiijo intuu qaba nabigu gabar kale ma guursanin kabacdi waxaa ku xigay sawda ama waxaa ku xigay baa la yidhaha caaisha labadaasaa la isku khilaafa kabacdi waxaa ku xigay xabsa zaynabaa kusii xigtay bintu khusayma ummu salamaa ku xigtay gabar la yidhaha juwayriyaa ku xigtay rayxaana gabar la yidhaha baa ku xigtay ramla ayaa ku xigtay gabadha la yidhaahdo oo ummu xabiiba ah gabadhaasaa ku xigtay ramla la yidhaahdo weeyaan ramla gabadha loo yaqaano ayaa ku xigta weeyi waa ummu xabiiba gabadhii hadda aan kasoo taariikaynaynay waxaa kusoo xigtay safiya bintu xuyayi maymuuna bintulxaras baa ugu dambaysay sidaasay u kala horreeyeen nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam kow iyo toban ayay zawjaadkiisu gaaraan waatan la yidhaahdo laba intuu noolay bay ka dhinteen waa khadiija iyo zaynaba bintu khusayma sagaalna nabigu isagoo qaba ayuu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam imaam la yidhaha alimaamu sharqaawi baa wuxuu yidhi waqad maata almustafaa sala allahu calayhi wasalam can tiscin mustafuhu wuxuu ka geeriyooday sagaal zawjo wa caqada calaa khamsa cashara shan iyo tobanna waa guursaday waa nikaaxiyey waa nikaaxsaday waijtamaca fii cismatihi ixdaa casharata cismadiisa waxaa ku kulantay kow iyo toban wa dallaqa snayni sagaalkii marka hadda waanagii sheegnay imaamka la yidhaha alimaam alxaafid oo saaxibu mawaahib laduniya sheekha iskale wuxuu yidhi waalmuttafaqu inta laysku raacay calayhi shayga dushiisa laysku raacay siyarta waxa weeye anna aswaajahu allaati dakhala bihinna walam yudalliqhunna ixdaa casharata kow iyo toban markaad maqlayso sidaana looga jeedaa sawjaadkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam guursaday oo sawjannimo ay u wada kulmeen oo nabi moxamed uusan furin ama waa ka dhinteen ama iyagoo nool buu ka dhintay waa kow iyo toban saasaa kow iyo tobanka looga jeeda kow iyo tobankoodaas lix ka miduhu waa quraysh carab quraysh ah weeyaan lixdaa carabtaahoo qurayshtaa waa khadiija bintu khuwaylid caaisha bintu abi bakar xabsa binti cumar ummu xabiibata binti abi sufyaan waa ramla ummu salama oo hinda loo yaqaano binta abi umaya sawda bintu zamca lixdaas weeyaan afar ka miduna waa carab ee quraysh maaha afartaas waa maxay zaynaba bintu jaxshi maymuuna bintulxaraf zaynaba bintu khusayma juwayriya bintulxaraf hal xabana waa israa'iiliyatun israa'iil nimankaa macnaha waxa weeye la yidhaha israa'iiliyiinta la yidhaahdo bay ku aftirsataa ilaa cabdullaahi ibnu salaamba israa-iil nimankaasu ku aftirsanayay hal gabadhaas waa gabadhe safiya bintu xuyay reer banu nabiir weeyaan walam yadkur rayxaanata min azawjaat wadakaraha min asaraari wa amaa cad cadduhaa zawjatan laakiin gabadha rayxaan la yidhahda dadka qaar ku daraan markaasi waxay noqonayaan toban iyo labo laakiin sida raajixa ma aha taas in lagu daro nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha naftooda minman wahabad nafsaha ow khadabaha midda nafteeda u hebayda ama uu doonay laakiin uusan nikaaxsan ama waa nikaaxsaday ee zawjahaan ulama kulmin oo waa macnaha waxa weeye ka dhimatay masalanba way badan yihiin markaa ilaa soddon baa la gaadhsiin karaa weeyaan nabigeenna guur walbuu guursanayo wuxuu ku guursanayey waa waxyun min allaahi ee sida mustashriqiinta iyo dadka gaalada ay ku hadlaan oo kaleeto oo nabigu shahwaani buu ahaa macnaha damacu ku guursanaya ah taas nabi moxamed lama dhihi karo meel ka dhac bay noqonee oo rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam loo gefo nabi moxamed guurkiisu ma ahayn damac iyo sidaa midna ma ahayn bal xikmadda ku jirta adigu sheeg waxa weeye caaisho maahane inta kaleeto sayibaad bay ahaayeen carruur leh qaybo ka mid ahoo badan sida hadda umu salaamu ka soo hadlayna iyo caaishoo kale qadiijoo kaleeto iyo carruur bay lahaayeen marka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam damac uma guursanaynin iyo naftaydu sidaan bay jeceshaa midnaba calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda lama sinna muxammedun basharun laa kalbashari bal huwa yaaquutun bayna alxajari sala allahu calayhi wasalam nabiga nikaaxiisa waxaa la yidhi laabudda min siiqa walow bilafdi alhiba waa in siiqa loogu dhawaaqo oo nabigu uu yidhaahdo zawajtu nafsii waqabiltu haada laakiin fii kayri nikaaxi lwaahibati nafsaha lahu amaa hiya falaa yaxtaaju lahaa weeye nabiga zawjaadkiisa ama ummahaatulmu'miniin ha laga hadlo haddii la yidhaahdo qisooyinkooda iyo fadaa'ishoodu way badan tahay laakiin darsigeennaan lixaad ee kitaabkeennaan caqiidatulcawaam oo looga sheekeeyey ummahaatulmu'miniin intaas baan caawa ku soo koobaynaa waxaa noo haray hal dersi waa dersigii toddobaad ee kitaabkeennan caqiidatulcawaam dersigaasna insha allahu waxaan uga hadli doonaa nabigeenna adeeradii eedayaalkii abtiyaalkiis habaryarihiisa iyo qaybta ugu dambaydoo ah al israa waalmicraaj dheelmintii iyo korintii nabiga samaawaadka loo koriyo loo dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam dersigeenna caawa intaasaan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco ilaahay dembigeenna iyo dembi waalidkeenba ha dhaafo kitaabkana ha noo fuudeeyo hada wbillahi tawfiiq wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu